أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمعين أma bعd waxaan soo haynay tafsiru suuraة الcankabuut ayaan ku dhex jirnay casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda afartan iyo lixaad ee suuradda ka mid ah qaala tacaalى alla wuxuu yidhi walaa tujaadiluu hala doodinina ahlاlkitaabi ahlu kitaab kitaabka dadkiisa hala doodinina ilaa bilatii xaaladii ma ahana inaad kula doodaysaan hiya iyaduba axsanu wanaag badan ila aladiina kuwii ma ahane dalamuu dulmi falay oo idinka idin dulmiyey minhum xaal ay ka mid yihiin ahlu kitaabka waquuluu dhaha aamanaa waan rumaynay biladii allihii ayaan rumaynay aamanaa waan rumaynay dhaha biladii kii ayaan rumaynay unsila la dejiyey ilaynaa annaga xaggeenna loo soo dejiyey baan rumaynay wa unsila la dejiyey ilaykum xaggiina loo soo dejiyey kutubtii idinka la idiin soo dejiyo alla xaggiisa ka timidna waan rumaynay wa ilaahunaa macbuudkeenna iyo wa ilaahukum idinka macbuudkiina waaxidun mid keliya waaye wa naxnu annagana muslimuuna kuwa hoggaansamayaan nahay lahu isaga u hoggaansan ayaan nahay sidaa ku dhaha aayaddan marka tafsiirkeeda ahlucilmiga saddex hadal ayay ka qabaan ama saddex qowl marka laga hadlaayo yacnii muxkamnimadeeda iyo mansuukhnimadeeda aayaddu mansuuq miya ma la nasakhay mase waa muxkam ahlucilmiga qaar waxay ku tageen aayadda inay mansuukho tahay oo lagu nasakhay aayaatu aayatu sayf oo suuratu tawba ku jirto oo markaa yacnii waxay leeyihiin doodan lala yeelanayo iyo hadalkan iyo waa intii hore xujadiina waa ku oogantay wixii markaa un aayatu sayf ka dambeeyo dad wax og waaye waa dagaal unbis aayatu sayfna waa qaatilu ladiina laa yu'minuuna biاllahi walaa biاlyawmi اlaakhiri walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuuluh walaa yadiinuuna diina alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba xataa yucطuu ljizyata can yadin wahum saagiruun sidaana qataada ayaa aayadda ku wado macnaha labaad waxa uu yahay aayadda in la yidhaahdo waa muxkam laakiin waxaa loola jeedaa bacdi alkafara gaalada oo dhan ma ahane qaar baa loo jeedaa kuwa loo jeedana waxa ay tahay kuwa cahdiga qabo iyo kuwa jizyada bixiyo iyo kuwayaalkaas waaye kuwa lala doodayo oo hab wanaagsan dacwada loo loo gelinayo oo in yacnii iyadu iyagu ma reebana in wax loo sheego kuwaas ayb amaa kuwa kale oo iyagu yacnii aan cahdina ku jirin jizyana aan bixinin kuwaas iyaga de waxaa weeyaan aayadda maba ku saabsan oo looma jeeday leyin marka aayadda waa muxkam laakiin qoladaasaa loo jeedaa gaaladii qeyb ka mida waaye oo iyagu marka cahdi ama heshiis lagula jiro ayb sidaana marka ibnu zayd iyo ayaa ku tegayo saas ma kan saddexaadna waa in aayaddu ay muxkam tahay cidda markaa loo jeedana ay tahay de gaalada oo dhanba sidoodaba oo aayaddii marka waa muxkam oo waxaa la leeyahay marka ahlu kitaabka idinka yacnii la dooda yacni la yacni wanaag kula dooda iyaga ilaa kuwa dagaalka idinla taagan oo idinka idin dulminaya ma ahane kuwaasi de waa la waad la dagaalamaysaan oo arrinkoodii dood iyo hadal waa soo dhaafay macnahaasna marka waa ku jiraa labadan qowl oo dambe marka waa wada muxkam aayadda qowlna wuxuu leeyahay walaa tujaadilu ahla lkitaabi ilaa bilatii hiya axsan macnaha markaa yacni laga fiirinayaa waxaa weeyaan qaarna waxay leeyihin ahlu kitaabkii iyagu islaamay yaa loo jeedaa kuwaasi marka doodoodu say noqonaysaa kuwa islaamay waxa ay kutubtoodii hore ay idinkaga sheegaan ha kula murminina leanna haddaad la murantaan waxaa laga yaabaa wax saxa inaad inkirtaan oo kitaabkoodii ku yaalay haddaad iska rumaysataanna wixii lagu dardaray inay yihiin ma ogaan kartaan idinka xadiid baana soo arooray nebiga sala allahu calayhi wasalam uu leeyahay hadday reer bani israa'iil idiin warramaan falaa tusadiquuhum walaa tukadibuuhum ha rumaynina ha beeninina waquuluu dhaha aamanaa bi aamanaa biladii unzila ilayna wa unzila ilaykum sidaa dhaha qoladaasna marka in laga wadaa way dhici karta adu macaani noocaas oo kale aayadda ku jiraan ayb walaa tujaadiluu ibnu taymiya aad bau aayaddan uga warramaa kitaabkan la yidhaha aljawaabu saxiix liman badela diina almasiix wuxuuna isagu ku tegay marnaba inaysan reebanayn dooda wanaagsan inaynan reebanayn sababtoo xaqi baa layskugu sheegayaa waxbaa loogu bidhaaminayaa marka gaalkan marka aayatu sayf iyo isdiidi maayaan buu leeyahay in xujada lagu oogo wax loo sheego oo xujada yaa lagu oogayaa ninkii yidhaahdo oo iyaga ka mid a de keena waxa aada haysaan bal diintiinii itusa oo isagii marka walow haba diinta qaladba ha ka aaminsanaado oo tiisa ha la saxsanaatee marba haddii uu leeyahay war hala ila doodo waxa la ifahmsiiyo maya lagu fahamsiin maayo waa lagu dilayaa ma la dhihi kara nacam waxaana ku tusayuu leeyahay suuratu tawba lafteedayba ku jirtaa in wax la fahamsiiyo oo aayatu sayf ay ku jirto wa in axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaama allahi huma abliqhu ma'manahu haddii qof uu yidhaahdo war anigu waa idiin imaaday diintiinaan rabaa inaan dhagaysto keena waxa aada haysaan ee ninkaa musta'manka ee aami yacni ammaanka dalbay waxna dhegaysanayo qur-aankii ku akriya korkiisa ha maqlo qur-aankii markuu weliba xujada lagu oogo oo qur-aankii dhagaysto wada meeshii uu ka yimid gaarsiiya aayaddaasna ad ogow waxay ku jirtaa suuratu tawba oo aayatu sayf ay ku jirto marka wuxuu leeyahay xujaduna waa soconaysaa dagaalkuna waa soconayaa oo meeshiisiibuu joogaa mid walbaana meeshii markaas uu u qalmo ayaa lagula dhaqmayaa kii marka aan xujo rabin madax adeyg la taagan oo muxaarabo iyo la taagan iyo dagaalna hadda kaasu ila aladiina dalamuudan buubu ku jiraa aayaddan kii isagu dood iyo wax fahamsiin rabana waxbaa la fahamsiinayaa oo aayaddu marka marnaba mansuuqa inaanay ahayn buu xoojinayaa oo aayaddu ay muxkamo ay tahay sidaasaana xoog badan ayb oo marnaba lama dhihin diinta yaan dadka loo sheegin oo yaan xujajko shubahdooda yaan laga rogin iyo lama dhihin marnaba walaa tujaadiluu hala doodinina ahlalkitaabi ahlu kitaabkii hala doodinina ilaa bilatii tii ma ahne kula inaad kula doodaysaan mooyaane hiya iyaduba axsanu wanaag badan ilaa biljamiili min alqowli hadal wanaagsan oo yacni wanaag leh waana hadalkaa wanaagsanna ibnu jariir wuxuu leeyahay wahuwa adducaau ila allahi in ilaahay loogu yeero waayo biaayaatihi aayaadkiisa loogugu yeero watanbiihi watanbiihu calaa xujajihi iyo in lagu baraarujiyo xujajka alleh subxaanahu wa tacaala ilaa haddii kale wuxuuba leeyahay maya adiga waxba lagaama dhaadhicinayo waa lagu dilayaa un haddii la yidhaahde diintaanaanba dadka qancin karin baa ayaa gelayso ummado badan baa laga yaabaa marka in sidaas loogaga hor istaagaba diinta marka diintan qanaacana waa leedahay oo dadku waa xujada waa ku oogi kartaa qofkii marka hadda isagu xujadiina diido dagaalna la soo istaagana ila aladiina dalamuu ayuu ku baxayaa isaga ila aladiina kuwii ma ahne dalamuu dulmi falay dulmigaana maxaa laga waaya kuwa idinka idin dulmiyey waay wa ilaa kan lala doodaayo iyo midkan kulligood waa daalimiin ahlu kitaab midka yacni waxaa la ifahamsiiye dhahayo gaalka ah iyo midka muxaaribkaa dulmiga waa ka dhexeeyaa oo kulligood gaalo waa yihiin marka ila aladiina dalamuudan ay ila aladiina dalamuukum waay kuwa idinka idin dulminaya ma ahane kuwa idinka idin dulminayo dagaalka idinla soo taagan mooyaane minhum xaal ay iyaga ka mid yihiin waquuluu dhaha aamanaa waan rumaynay biladii kii ayaan rumaynay unsila la dejiyey ilayna annaga xaggeenna loo soo dejiyey kitaabkana loo soo dejiyaan rumaynay wa unsila la dejiyey ilaykum idinka xaggiina kii loo soo dejiyeyna oo towreed iyo injiil iyona waa rumaysannahay waan rumaynay maxaan rumaynaynaa marka iimaan mujmala waa kaas in duuduub ahaan kitaabkaa ilaahay soo dejiyey ambiyadii horena uu kusoo dejiyey ayaan rumaysannahay way wailaa bitafsiil qur-aankaan u rumaysannahay annaga maxaa yeelay kutubtii hore towraadka iyo injiilka tafaasiishoodu ma hubnaba annaga leanna wax la taxriifiyey oo gacmihii gaalada galay oo saxiixiisii iyo kiisii yacni baatilka aan la kala garanaynin bay noqdeen sababkaasaana ilaahay qur-aankii oo u keenay qur-aankanna wa muhayminan calayhi buu ilaahay yidhi isaga ayaa kutubtii hore xukumayo qur-aankan baa xukum marka iimaan mujmal ah ayaan rumaynaynaa kutubtaas ama alqur-aan iimaanka aan rumaynayna waana mujmal iyo mufasal labadaba ayb wa ilaahunaa macbuudkeenna aan inagu caabudayna iyo wa ilaahukum idinka macbuudkiinana waaxidun mid un weeyaan wanaxnu annagana muslimuuna kuwa hoggaansamayaan nahay lahu lilaahi alle isu dhiibayo u hoggaansamayo wakadalika anzalnaa ilayka alkitaab wakadalika sidaadaas oo kale ummadihii hore ambiyadoodii sidaan kutubta ugu soo dejinnay sidaadaa oo kale ayaan anzalnaa usoo dejinnay alkitaaba kitaabka aan usoo dejinnay ilayka adiga xaggaaga aan ugu soo dejinnay faaladiina kuwa aataynaa aanu siinay hum iyaga alkitaaba kitaabka aan siinay yu'minuuna way rumaynayaan bihi isaga bihi yacni nebigii bay rumaynayaan ama qur-aankii bay rumaynayaan wa min haa-ulaa'i kuwanna man ayaa ka mid ah yu'minu rumaynayo bihi bilqur'aani qur-aankii rumaynayaa ka mid ah wamaa yajxadu ma dafirayo oo ma diidayo biaayaatinaa aayaadkeenna ila alkaafiruuna kuwa gaalada ah unbaa diidaya aayaadkeenna marka alla wuxuu leeyahay maadaama ahlu kitaab iyo la sheegay oo de kitaaba iyaguba ay lahaayeen ayaa alla nebigiisii wuxuu ku leeyahay sidaan ambiyadaa ugu soo dejinay kitaab ayaan adna kitaabka ugu soo dejinay weliba kitaabkaagii dadkii ahlu kitaabkii hore way rumeeya way rumaysnaayeen maxaa yeele dadkii nebiyullaahi ciise raacay kitaabkii ciise la siiyey injiil iyo kii nebiyullaahi muusa la siiyey towreed qur-aanka waa ku qornaay waa lagu sheegay oo nebi moxamed sal lla ly slam waa lagu sheegay ninkii marka nebi muuse rumeeyey berigaas joogay waqtigii nebi muuse ee kitaabkan qur-aanka wou rumaysnaa oo in nebiyullaahi moxamed imaan doono kitaab la siin doonaa loo sheegay waana rumeeyey kaasi wa min haa-ulaa'ina ishaaradu waxay ku dhacaysaa ahlu kitaabkii joogay madiina xilliga aayadahan iyo ama maka yacni meelo xijaas joogay ahlu kitaabkaa xijaas joogayna waxaa ka mid ah kuwa kitaabkan rumeeyey cabdullaahi ibnu salaam oo kale iyo raggii la midka ahaa iyo najaashi iyo oo kale ahlu kitaabka zamankaa zamankan joogana kuwa rumeeyey baa ka mid ah kuwii ambiyadoodii la joogay ee nebiyullaahi muusa rumeeyey markii uu noolaana ayagu in nebigu soo bixi doono waa u qornayd wayna rumeeyeen wakadalika sidaadaas oo kale kamaa anzalnaa ilayhim lkutuba sidaan iyaga kitaabo ugu soo dejinnay ayaanu anzalnaa ilayka adiga xaggaaga aanu ugu soo dejinnay alkitaaba kitaabka faaladiina kuwa aataynaa aanu siinay hum iyaga alkitaaba kitaabka kuwii aan siinay yu'minuuna way rumaynayaan bihi qur-aankii bay rumaynayaan ama nebi moxamed sal lla ly slam ayb wa min haa-ulaa'i kuwan hadda joogana oo yacni aladiina beyna dahraaneyka kuwan adiga dhexdaada kugu sugan man ayaa ka mida yu'minu bihi qur-aanka rumaynayo kuwa adiga kusoo gaarayna kuwa rumaynayaa ku jiro sidaa waa tafsiir si kalena waxay tahay faladiina aataynaahum lkitaaba yu'minuuna bihi in lagu fasiro mu'minuu ahli lkitaab cabdullahi bnu salaam iyo najaashi wa min haa-ulaa'i man yu'minu bihina in lagu macneeyo mushrikiintii dadkii ahaa awel oo reer quraysh iyo mushrikiin maka kuwa shirkigii kasoo baxaya oo qur-aankii rumaynayaa ka mid ah in la dhahana waa bannaan tahay wamaa yajxadu ma diidayo oo ma inkirayo biaayaatinaa aayaadkeenna ila alkaafiruuna unbaa diidaya kuwa gaalada ah ee intay xaqii garteen ayagoo xaqii garanayo dafiray oo diiday marka wamaa yajxadu marka la leeyahay qataado wuxuu yidhi aljuxuudu inamaa yakuunu bacda almacrifati juxuud haddii aada maqasho ogaalow ka dambeeyaa waa bacda almacrifa ogaal kadib waay macnuhu marka waxay tahay aayaadkeenna markay ogaadeen kadib kuwa diidayo waa gaalo dhab ah waay kuwaasi waana yahuuddii marka alla uu yidhi aladiina aataynaahum lkitaaba yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum maxaa marka ay ku garanayaan marka oo nebiga calaamad kutubtii hore lagu sheegayna ah ilaahayna uu uga dhigay marka arrin isaga dacwadiisa lagu xoojinayo wamaa kunta tatluu min qablihi min kitaabin walaa takhutuhu biyamiinik idan lartaaba almubtiluun wamaa kunta ma aadan ahayn adiga tatluu inaad akrinayso min qablihi min qabli hada alkitaabi kitaabkan hortii maadan ahayn inaad akrinayso min kitaabin ay kitaaban kitaab qur-aankan lagugu soo dejiyo hortii mid kitaabba akriya maba aadan ahayn adiga walaa takhutuhu ma aadan ahayn mid xariiqayo oo qorayo hu kitaab mid qorayo ma aadan ahayn biyamiinika midigtaada mid ku qorayo ma aadan ahayn adiga idan markaasi lartaaba waxaa shakin lahaa almubdiluuna kuwa mubdiliinta eh xaqa iyo diinta inay wax ka sheeg sheegaan kuwa rabo ayaa markaa yacni shakin lahaa marka ayaddan waxay tilmaamay nebiga inuu ummi ahaa ilaahay baa soo diray isagoo aan waxna qorin waxna aqrinin ee markii dambe lasoo diray kadibna waxna ma qorin waxna ma akrinin nebiga salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhi haddana isagoo sidaas ah buu haddana culuumtan aadka u tirada badan ayuu xafidsanaa oo qur-aankan buu yacni yuu xafidsanaa qur-aankan buu macaanidiisii hayey xikmadan yacni ummaddu ay ku intifaacsanayaan oo yacni adduunkoodiibuu ka warramayaa aakhiradoodiibuu ka warramayaa axkaamta maslaxada ku jirto ayuu ka warramayaa cilmigan faraha badan ayuu la yimid haddana maca dalika waxna ma qoraynin mana akrinaynin waa mucjizo marka ilaahay yacni xaggiisa loogaga taageeray ayb marka aayaddan waxay tilmaamaysaa nebigu inuuna waxna qori jirin waxna akrin jirin xadiid baa jira marka bukhaari kusoo arooray ku sugan erey xadiidkaas ku dhacay baa jiro ereygaa marka wuxuu leeyahy markii sulxulxudaybiya heshiiskii xudaybiye markii la qoraayey ayaa nebiga sala allahu calayhi wasalama cali waa tii uu ku yidhi tirtir mushrikiinta markay yidhaahdeen muxamedun haadaa maa qaadaa bihi muxamedun rasuulullaahi ayay yidhaahdeen tir rasuulullaahi haddaan ognahay maba kaa celineenba inaad rasuul tahay annagu moxamed bnu cabdillaahi baan kuu naqaanaa saas ku qor bismillaahidiina waa waxay yidhaahdeen marka bismika allaahuma ku qor arraxmaan iyo araxiim annaga ma naqaane markaabuu nebigu cali ka codsaday inuu tiro cali markaa xoogaa arrinkii waa ka istaagay isaguna markaa wuxuu uga istaagay dee wax xaq ah see loo tiraa nimankan maan u yeelaynaa maan iyagaba dhinac u kala tuurno yacni markaa yacni nimankan maan iskaba celinno waa la dagaalami karnaa waanan iska celin karnaaye xoogaa wuxuu is yidhi haddana armaa wax soo degaan oo cali wuxuu gadaal uga jimbaday wa nebiga inuu khilaafayo ma ahane wuxuu isleeyahay armaa waxii kala imaadaayo wax si kale arrintu ay noqotaa xoogaa marka waa isyar gadaal buu isu dhigay markaabuu nebigu sal ll slam uu tiray markaa xadiidkii waxaa ku dhacay fakataba wuxuu qoray fakatabadaas baa marka culimada marka ay qaarkood yidhaahdeen sida abulwaliid albaaji oo kale iyo abudari alharawi iyo waxay yidhaahdeen nebiga wou qoray oo markaa moxamedun rasuulullahi iyo wax saas oo kale u qoray adiga kelmad buu qoray tuu qalinki qaatay culimo badanna arrintaas aad bay ugu dureen weliba culamaa ul andalus abulwaliid albaaji yacni gabayay xataa ku dureen ilaa marka dambe qaarkood ay yacni hadal xugun aad u daran ay ku rideen qaarkood ama ay ku sheegeen akharu ahlilcilmina waxay leeyihiin fakatabada xadiidku sheegayo waxaa uu ku jira marka macno oo majaaz ah majaaska ku jirana waxay tahay maadaama isaga hala qoro uu yidhi oo amarka uu bixiyey ayaa isaga loogu tiiriyey ficilka ee waa ilaa isaga ma la baashirin oo gacantiisii kuma qorin oo haddaba dadku markay hadlayaan waxay leeyihiin ninkii hebel ah yaa dilay madaxweynihii hebel ahay hebel buu dilay baa la dhahayaa gacantiisana kuma dilinayde waa dilay maxaa loo leeyay yani waa amray waayo soo maha waxaa meeshaas yaa dumiyey hebel baa dumiyey yacni amarkiisaa lagu dumiyaa laga wadaa fa katabadaana macnaheedu nebiga amarkiisaa lagu qoray waayo isagaa qoray ma ahan taasaana marka toosan macnaha saxiixaana sidaas waaye nebigu waxna ma qorin waxna ma akrinin culimadaa kale iyagu waxay leeyihiin hal kelmadoo la qoro qofku kaatib ku noqon maayo qaari-na ku noqon maayo hadda qofku haddii uu magaciisa sida loo qoro keliya uu yaqaano magaciisa sida loo qoro hadduu yaqaano uu qori karo intuu meelaha ku ararkay siday qaabka ay u sawiran tahay ee uu farta la raac raaco qofkaasi waxba u qori yaqaanaayo uminimadii waa ka baxay ma la dhahayo uminimada waxaa looga baxaa qofku inuu waxa sidau rabo u qoran karo waxna uu aqrin karo si wax kasta uu aqrin karo marka waxay leeyihin marka fakataba xarafkan uu nebigu qoray macnayeedu maahan inuu uminimada uga baxaayo iyagana meelahaas bay cuskanayaan calaa kullin nebigu waxna ma qori jirin waxna ma aqrinin ayb wamaa kunta ma aadan ahayn adiga tatluu inaad aqrinayso min qablihi min qabli hada alkitaabi kitaabkan adiga lagugu soo dejiyey qur-aanka hortii min kitaabin ay kitaaban wax kitaab ah mid akriya ma aadan ahayn walaa takhutu mid xariiqo ama qoro ma aadan ahayn hu kitaab mid qorana ma aadan ahayn biyamiinika midigtaada ku qoro ma aadan ahayn oo kitaab yacni gacantaada adiga kuma qoraynin idan markaa haddii aada wax akrin lahayd kitaabkan hortiis ama aada wax qori lahayd lartaaba waxaa shakin lahaa almubdiluuna kuwa mubdiliinta ah oo haddayba adoon waxna qorin waxna aqrinin bay leeyihiin asaatiiru lawaliin inamaa yucallimuhu bashar dad baa baro wa qaaluu asaatiiru lawaliina iktatabahaa fahiya tumlaa calayhi bukratan wa asiilan iyo waa loo yeeriyaa bay leeyihiin haddaad ka baxsan la-dahayd ee haddaad wax qori lahayd oo wax aqrin lahayd waa ka dari lahaayeen bal huwa bal huwa aayaatun bayinaatun fi suduuri aladiina uutuu lcilma bal ee huwa isagu qur-aanku aayaatun aayado waay aayaadka oo bayinaatun cadcad aayaadka oo fii suduuri aladiina kuwii laabahooda dhexdooda ahaadeen uutuu la siiyey alcilma cilmiga kuwii la siiyey laabtooda ku sugan wamaa yajxadu ma diidayo biaayaatinaa aayaadkeenna ila aldaalimuuna kuwa dulmiga falo unbaa aayaadkeenna dafiro oo diidayo oo inkirayo marka bal huwa aayaatun bayinaatun tani xasanulbasri iyo waxay leeyihiin qur-aankaa laga wadaa waa aayaad cadcad dadka ilaahay cilmiga siiyey laabtoodayna ku sugan tahay meeshaa marka de dadka qur-aanka qalbigooda uu ku jiro fadiilada ay leeyihiin baa aayaddan ay caddaynaysaa maxaa yeele ilaahay wuxuu ku tilmaamay aladiina uutuu lcilma buu yihi dad cilmi la siiyey buu ayuu ka tilmaamay ibnu cabaas isaga wuxuu leeyahay bal huwa moxameda nebi moxamed baa loo jeedaa sala allahu calayhi wasalam macnuhuna waxay tahay bal ee huwa nabiyullaahi moxamed aayaatun duu aayaatin aayado mid u saaxiiba waay ayb bayinaatun cadcad fii suduuri aladiina kuwii laabahooda ahaaday uutuu la siiyey alcilma cilmiga marka aayada buu ku ayuu ayuu la saaib aayada ayuu u saaxiib yahay xagga alle uga imaanayo aayadahaasoo dadka ahlu cilmiga laabahooda ku jiraan wamaa yajxadu ma dafirayo biaayaatina aayaadkeenna ila aldaalimuuna kuwa daalimiinta unbaa dafirayo marka qur-aanku kownuhu uu ku jiro dadka ay quluubtooda uu ku jiray xifdisan yihiin iyo inuu loox ku qoran yahay iyo in musxafka uu ku qoran yahay sina uga bixi maayo inuu yahay aayaad alle iyo kalaam alle mar kasta waa kalaamullahi waana ilaahayda ummadda ugu naxariistayo inuu u fududeeyey dadka oo qur-aankii markaa yacni la qaban karo yacni la xifdin karo oo yacni ilmi kuwii yaryaraa iyo dadkii waaweynaa iyo rag iyo dumar iyo la xifdin karo taana marka ilaahay fudayd uu dadka qur-aanka qur-aankiisa u fududeeyey waay fa inamaa yasarnaahu bilisaanika wailaa maba aanan ku dhawaaqi kari lahayn lan hadal ilaahay waayo hadal alle marka in lagu dhawaaqaa waa fududayn alla fududeey unbaa keenaysa wa qaaluu lowlaa unzila calayhi aayaatu min rabbi wa qaaluu waxay yidhaahdeen lowlaa unzila hallaa unzila maa la dejiyo calayhi isaga korkiisa aayaatun aayado maa lagu soo dejiyo aayaadka oo min rabbihi xagga rabbigii ka ahaaday kuwanba aayaad soomaa xagga rabbi ka yimid maye waxay iyagu u wadaan mucjizo maa loo keeno mucjizo xagga rabbi uga timaado mau noola imaado qul waxaa tiraa inamaa wax kale ma ahna al aayaatu aayaduhu cind allahi ilaahay agtiisay ahaadeen wainamaa ana an wainamaa wax kale maahane ana anigu nadiirun mid digaya un baan ahay mubiinun digidiisu ay caddahay aniga addoonaan ahay alla soo dirsaday digid un baa la iga rabaa intaa baan la imaanayaa wixii rabbigay iiga imaadaan idiin sheegaya anigu waxma iqtiraaxan karo mana la imaan karo ayb waa la yaab marka waxaa la yidhi awalam yakfihim miyayna miyownan ku filnayn annaa anzalnaa inzaalunaa annaga dejinteenna calayka adiga korkaaga aan dejinnay alkitaaba kitaabka aanu kusoo dejinnay taa miyaynan ku filnayn yutlaa xaal la aqrinayo calayhim korkooda iyadoo lagu aqrinayo kitaabkan adiga aan kugu soo dejino dushooda lagu aqrinayo miyownan ku filnayn waxa kaley raadinayaan waa maxay ina fii dalika kaagaa dhexdiisa la raxmatan ayaa ku sugan naxariis iyo wadikraa waano ayaa ku sugan liqowmin bay ugu sugan tahay yu'minuuna rumaynayaan wa qaaluu waxay yidhaahdeen lowlaa unzila hallaa ma hallaa maa unzila la dejiyo calayhi isaga korkiisa aayaatun aayado maa lagu soo dejiyo dushiisa aayaadka oo min rabbihi xagga rabbigii ka ahaaday sida ambiyadii horeba loogu soo dejiyey ibnu kathiir iyo xamse iyo kisaa-i iyo shucba aayatun bay akhriyeen cala tawxiidi wa qaaluu lowlaa unzila calayhi aayatun min rabbihi aayad yacni mucjizad maa lagu soo dejiyo xagga rabbi uga timaado hadduu run sheegayay leeyihiin qul waxaa tiraa inamaa wax kale ma ahna al aayaatu aayaduhu cind allaahi ilaahay agtiisa ay ahaadeen anuu lama imaan karo rabbi agtiisa marku doono ayuu idiin keeni karaa wa inamaa wax kale ma ahna ana anigu nadiirun mid digayaan ahay mubiinun digistiisu caddahay marka ambiyada ilaahay waxaynan ahayn ma sheeganayaan iyagana gebgeb iyo orod iyo yacni waxaynan gaarin inay dadka u sheegaan u sheegtaan ma sameynayaan oo hadda waa kan nebigu wuxuu leey wainamaa ana nadiirun mubiin anu waxba markaa mid dhigaya un baan ahay suuratu lisraa-na waxaan kusoo marnay markay waxaa tirada badan daldaleen waa kii yidhi subxaana rabbii hal kuntu ilaa basharan rasuulan anu wax kale maan ahay bashar lasoo diray un baan ahay waxaana ad sheegaysaan allaa la imaan karo aniga hadduu alla isiiyo un baan la imaan karaa ayb qul laa aqulu lakum cindii khaza'in اllahi walaa aclamu اlgayba walaa aqulu lakum inii malak suuratu lancaam baan iyadana kusoo marnay mid lamidana suuratu huud ayaa nabiyullaahi nuux waa kii uu sidaa yidhi nacam ayb markaa sidaasay tanna la mid tahay awalam yakfihim miyownan ku filnayn annaa anagu anzalnaa inaan dejinnay calayka adiga korkaaga alkitaaba kitaabkii aan soo korkaaga kusoo dejinnay yutlaa xaal la akrinayo calayhim korkooda iyadoo lagu akrinayo ayaanu kitaabkii soo dejinnay taas kuma filna miya baa laleeya mucjizada kale iyo waxa kale u ordayaan waa maxay iyagu waa carab fasaaxay leeyihiin qur-aankan waa fahmi karaan alfaaddiisa iyo macaanidiisaba bani aadam inuunan la imaan karin iyagaba waa garan karaane hadday la imaan karaanna waa ku xujeynay waana la imaan waayeen taas ma ku filna miya waa maxay waxa kaley raadinayaan marka aayaddan waxaa kaloo loo soo qaataa culimada qaar ay usoo qaataan dadka dhahayo qur-aanka iyo sunnada nebiga sal ll ly slam xujo uguma filna dadka wax kalaa la raadinayaa marka waxaa la raadinayaa waa maxay saddex qaybood waay dadka qaar waxay leeyihiin qur-aanka iyo sunnada yacni nusuusta dadka kuma filna xaggee la aadayaa macquulaadka macquulaadka marka mataqaanaa waa fala falsafadii giriiga waay iyo hindida iyo meelaha lagala yimid la-aanteed tawxiid iyo caqiide in la fahmo lagama yaabay leeyihiin oo sidan marka qur-aanku tawxiidka u qariraya basiidka ah waxba laguma fahmayay leeyihin walidaalika qaar waxay yidhaahdaan dadka meel xun bayba la gaarto qaarkood waxay yidhaahdeen muqadamaadkaas falsafiga ah qofka aan soo marin oo ilaahay sidaa ku rumeeyo waxay ka niqaashayaan iimaankiisa ma ansaxa mase ma ansaxaya waa dhib weyn oo muslimiinta ku yimid waay naam mar haddii masaadirtoodiiba la leeyahay kuma filna wax arrintaa arrin fudud yaa loo qaadanin markaasay weliba waxay leeyihiin intaa ka kadib ayaa haddana waxay ka hadlayaan asxaabta marka qur-aankan qur-aanka nebiga markii lagu soo dejinayay carabtii joogtay kuwii mushrikiintaa qur-aanka xujada loogu loogu oogayay kuwii rumeeyey ee nebiga asxaabtiisii noqday berigii qur-aankan uu soo degaya falsafadaas ma la yaqaanay mayay ku leeyihin ee haddii aan la aqoonin iimaankoodiina dadkaas ou ansaxay oo ilaahay iimaankoodii ou ansixieyey uu yihi والsaaبquuna الأwluuna min الmhaaجiriina والأnصاar والadiina اتabacuuهm بإxsaan radia الlahu canهm waraduu canhu la yidhi falsafadaana aynan aqoonin iyo waxaan hadda kutubtan mandiqa noogu dhigan iyo muqadamaadkan aysan aqoonin see iimaankoodii allaaba ansixiyey adiga maxaa u ansixi laadahay nacam ood u leedahay war baa ku jira nacam arrintaa marka iyaga laftooda dooday ka dhex samaysay nimanka mutakalimiinta ah fakhruraazi waxyaaba buu markaa ku dooddooday waata marka qaarkood ay leeyihiin wuxuu u gafay asxaabtii iyo dadkii wan wanaagsanaa taabic muhaajiriintii iyo ansaartii ayaa warkiisaas uu gaf ku yahay bay dhahayaan ragga dhahayana sunuusi baa ka mida nacam ayb annaga hadda warkaa waxaan usoo qaadayaa waxay tahay marka cilmiga la baranayo dadka qaar baa waxay yidhaahdaan caqiidada qof aan falsafad aqoonin ma akri karo mana laga qaado karo ee nabiyullaahi maxamedna falsafad ma akri jirin salawaat ullahi wasalaamu calayh asxaabtana falsafad ma akri jirin taabiciintuna ma akri jirin falsafadaani waxay bilaabatay dowlal cabaasiyay ku bilaabatay waqtiga cabaasiyiinta ay ay yacni hoggaanka ay hayeen ayaa waxaa isdhex galay culuumtii iyo dadkiibaa isdhex galay markaasaa falsafadii griigaa lasoo qaaday af carabiyaa loo tarjumay oo loo bedelay wax markaas berigaas ummaddii soo dhex galay carab berigaasay falsafadu soo dhex gashay intii ka horreysay marka islaamnimadoodii ka kacmiyaan marka qur-aanka caqiide laga fahmi waaye meel kaloo laga fahmi amale walidaalika marka awalam yakfihim anaa anzalnaa calayka alkitaaba yutlaa calayhim waa lagu radiyaa nadariyadaas nacam dadka ku radiyeyna weliba kitaab ka alifay waxaa ka mid a moxamed sheikh alcallaama ibn lwasiir alyamani ibn lwasiir alyamani kitaab uu leeyahay arrinkaa uga hadlaya nacam qolada labaad waxa ay tahay iyaguna siyaasaadka nacam dadka muluugta ahee wax xukumo iyaguna waxay jecel yihiin inay siyaasaad iyo nidaam degsadaan oo maanta dhan waxay ku hayaan qur-aanka kuma filna dadka ama qaarkoodna toosay u dhahaan qaarna si dadbanay u dhahaan lisaanu xaalihim oo wuxuu ku leeyahay waa haddii marka baab siyaasa iyo la joogo iyo xukun iyo baabkii marka la joogo war adduunyadu waa isbedelaysaa hadba heer baa la gaarayaa oo yacni oo waqtiyadu waa isbedelayaan dadku waa isbedelayaa nidaamka siyaasiga waa isbedelayaa waa in aragti dib loogu laabto waxaan yacni wuxuu ku leeyahay waa in dib loo qur-aanku kuma filno waayo warkaas qofkaasina de marka imaa in looga yimid jahligiisa leanna isagaan aqoonin qur-aankii markaasu wuxuu u maleeyaa inuusan waxba ku filnayn laakiin dadkii ahlu cilmiga ahaa ee qur-aanka fahamsanaa ayaa sheegi kara arrintaas haddayba dhici kartaba maba jirtee laakiin isagii ma yaqaano inta hadda sidaas dhahdo oo dhahaysa yacni diintan waxba laguma wadi karo qur-aanka iyo sunnada inta aaminsan waxba kamaba yaqaanaanba diin mana baraninba nacam meelaha marka ayay waxay uga soo baxeen culuum siya culuumu siyaasa cilmu siyaasay meelahaa ku barteen wa ilaa qur-aankii wax aynan aqoonin bay leeyihiin waxba kuma filna shayga haddaadan aqoonina adiga tasawurka ma qabi kartidba lianna tasawurka shaygan yani ma xukumi kartidaan ujeedaa xukunka shayga la xukumayana wuxuu ku xiran yahay tasawur in la tasawurto tasawurkuna cilmi buu u baahan yahay adiga qur-aan aadanba baranin ama aqoonin ama xadiid aadan arkin iyo fiqhigii axkaamtii culimadii dejisay oo qur-aankii sunnadii ka istimbaadeenba waxba kama taqaanid xukunkaad gaaraysaa say u yaallaa marka waa jawr iyo baatil dad waxaa jira marka meelahan hadda dadku ku xiriiraan ay wax ku qorqoraan dadka facebookyada iyo qola dhan baa waxay jirta af soomaaliya wax ku qoraanoo maandoon la yidhaahdo ayaa jiraan maandoona la yidhaahdaa markaasay waxay qoraan diintay durayaan bis shaqo kale ma hayaan haddaad u dhaba gashana iyaga diinka duraya waxay ka garanayaan diin maleh takhasuskoodu diin ma aha see u duraya waxaadanba adiga aqooninba nacam waxaasi marka macno weyn male laakiin uun dadku meesha ay caqiidadu marayso uun in la fahmaa waa muhim qeybna marka kuwaas waaye oo iyaguna aaminsan diinta kuma filna marka siyaasa ee baabkaa la joogo qeyb saddexaadna waxa ay tahay waa dadkan iyaguna waxaan la yidhaahdo waxyaabahan marka ruuxaaniyaadka iyo lagu tilmaamo oo qaabka ruuxda loo dhiso oo suluuq qofku u yeesho oo rabbi oo ugu xirmo oo qof saafi ah oo u noqdo waxyaabaha marka tasawufka loo yaqaano hadda culuumu tasawuf iyo waxyaabaha la yidhaahdo iyaguna in badanoo ka mida waxay ka dhigteen shaqo qur-aankii iyo sunnadii waxay leeyihiin cilmi daahira waay nacam cilmiga daahirkaana waxu wax kugu ma kugu filna adiga yacni qalbigaaga nadiif ma ka dhigayay leeyihiin maxaa nadiif ka dhigaya marka waxaa ka dhigayay leeyihiin marka xikamka oo dadka iyaga markaa hogaamiyeyaalka u aho ama ay ka dambeeyaan xikamkooda iyo dhowqa iyo adwaaqdooda iyo marka dhowq bay diinta uga hor imaanayaan marka qur-aankii iyo sunnadii waa ku filan yihiin qof inay qalbigiisa nadiifiyaan haddii qur-aanku uu nadiifi waaye dadka quluubtooda maxaa nadiifinaya ayb beri baa nin wuxuu yihi kitaab la aada loo akrisan jiray oo la dhihi jiray alxikam xikamka ibnu cadaa illahi secondary baa iska lahaa culuumu tasawuf waaye xikamkan wuxuu yihi aniga waa ijilcinayo qur-aan haddii maanta dhan la igu akrinayana ima jilcinayo qofkaasi marka ma toosan yahay qof warkiisaa ijilcinayo qur-aankii ilaahayna ima jilcinayo shaydaannimo waay ayb intaasba waxaa ka galay waxay ka gashay marka yacni qur-aankii iyo sunnadii ayaan ayay waxay ka ictiqaadiyeen inaynan waxba ku filnayn ilaahayna wuxuu leeyahy awalam yakfihim ana anzalnaa calayka alkitaaba yutlaa calayhim marka ninna siyaasuu uga tegay qur-aanka darteed nin wuxuu uga tegayaa marka yacni waxaan tasawuf baan raadinayaa darteed midna wuxuu uga tegayaa marka culuumulcaqli ayuu uga tegay nacam waxaasoo dhanna qur-aankan wax laga waayey meel laga helayaa male walam yakfihim miyounan ku filnayn annaa anzalnaa marka annaadan iyo ficilkan iyo ka dambeeyo masder baa ka imaanaya marka masderkaana faacil buu noqonayaa awalam yakfihim miyounan ku filnayn annaa anzalnaa ay inzaalunaa annaga dejinteenna waay calayka adiga korkaaga aan kusoo dejinay alkitaaba kitaabka yutlaa xaal la akrinaayo calayhim korkooda lagu akrinayo ina fii dalika kaagaa dhexdiisa la raxmatan baa ku sugan naxariis wadikraa iyo waano liqowmin bay ugu sugan tahay yu'minuuna rumaynayaan qul kafaa billaahi beynii wa beynakum shahiida qul waxaa tiraa kafaa billaahi kafallaahu allah ku filan beynii aniga iyo wa beynakum idinka dhexdiina shahiidan markhaati ah xaggeed markhaati allah ku filan inaga idinka dhexdeenna yaclamu alla waa ogyahay maa waxa fi samaawaati samaawaat ku sugan waalardi dhulka dhexdiisa ku sugan alla waa ogyahay waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey bilbaatili shirkiga kuwa rumeeyey baatilka wa kafaruu ku gaaloobay billaahi alla cibaadadiisana ku kufriyey ulaa-ika kuwaadaa hum iyaga unbaa alkhaasiruuna kuwa khasaaray ah oo kuwaabaa markaa iyagu khasaaray qul waxaa tiraa kafaa billaahi allah ku filan beynii aniga iyo wa beynakum idinka dhexdiina shahiidan markhaati isagaa ku filan xag markhaati markhaati ahaan innaga iyo idinka dhexdeenna allah ku filan yaclamu waa ogyahay alla maa waxa fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday waalardi dhulka dhexdiisa ahaaday rabbi waa ogyahay waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey bilbaatili baatilka kuwa rumeeyey waa shirkiga wa kafaruu kufriyey billaahi alla ku kufriyey ulaa-ika kuwaadaa hum iyaga unbaa alkhaasiruuna kuwa khasaaray ah marka baatilku waa shirkigay rumeeyeen allana waa ku gaaloobeen daacada alle cibaadada alla waa diideen baatilkuna marka ashirku wayastacjiluunaka bilcadaabi walowlaa ajalun musaman laja'ahum lcadaab walaya'tiyanahum baktatan wahum laa yashcuruun wayastacjiluunaka waxay kaa degdegsanayaan adiga bilcadaabi cadaabkii walowlaa haddii lala yahay ajalun waqti waqtiga oo musaman la magacaabay xag alla laga magacaabay haddii lala yahay la jaa-ahum waa u imaan lahaa alcadaabu cadaabka waa u imaan lahaa laakiin cadaabka ilaahay waqti uu isagu magacaabay buu u yeelay walaya'tiyanna waa u imaanayaa oo u imaanayaa cadaabkii hum iyaga baktatan xaal uu yahay midkii kadinayo wahum iyaga oo laa yashcuruuna aan dareemeynin oon ogeyn yastacjiluunaka waxay kaa degdegsanayaan bilcadaabi cadaabkii wa ina jahannama jahanamana la muxiitatun midii hareereynaysa waaye bilkaafiriina gaalada yowma maalin bay hareereynaysaa yaqshaahum ou daboolayo alcadaabu cadaabku ou daboolayo min fowqihim kor korkooda xaggeeda uu ka daboolayo wa min taxti arjulihim lugahooda hoostoodana uu ka daboolayo wayaquulu allana uu dhahayo duuquu dhadhamiya maa wixii kuntum aada ahaydeen tacmaluuna inaad samaynaysaan kaa dhadhamiya sidaa wayastacjiluunaka waxay kaa degdegsanayaan bilcadaabi cadaabkii oo cadaabkii goormuu imaanayaa wayaquuluuna mataa hada alwacdu in kuntum saadiqiin aaway cadaabkii saasay dhahayaan iitinaa bicadaabillaahi cadaabkaa la noola kaalay sidaabay ku dhahayaan walowlaa haddii lala yahay ajalun waqti yani walowlaa ajalun musaman mawjuudun lowlaada daa'iman waxaa waajiba khabarkeeda in la xadfo khabarkeeda in la xadfo mubtadaha ka dambeeya khabarkiisa walowlaa haddii lala yahay ajalun waqti waqtiga oo musaman la magacaabay haddii lala yahay oo ilaahay agtiisa laga magacaabay oo ibnu cabaas wuxuu yidhi maa wacadtuka anii laa ucadibu qowmaka ballanqaadkii aan kuu yaboohay oo inaanan qoomkaaga cadaabaynin haddii taa aynan jiri lahayn ama cadaabkiioo dib loo dhigayo waqtiga waqti loogu yeelo bali saacatu mawciduhum alla yidhi ama muddatu acmaarihim inta ay adduunyada ku qaadanayaan oo weli dhiman taa haddii aynan jiri lahayn la jaa-ahum waa u imaan lahaa la jaa-ahum waxaa u imaan lahaa iyaga alcadaabu cadaabkii baa u imaan lahaa oo cadaabku wau u imaan lahaa walaya'tiyannahum wau u imaanayaa cadaabkii oo u imaanayaa baktatan isagoo soo kadinaya baaqitan xaal uu yahay midkii kadinayo walxaal hum iyaga oo laa yashcuruuna aan dareemeynin oon garanaynin marka cadaabkiis mar walbaa un sikadiisa unba ugu imaanayaa iyagoo noloshu isugu dhacsantaha qiyaamuhu ku dhacayaa qubuurtoodii baa laga soo bixinayaa waqtigii alla ou doono iyaga markaasay waxay dhahayaan yaa weylanaa man bacahanaa min marqadinaa haada yaa naga soo kiciyey oo dhibkan noo soo kiciyey bay dhahayaan ayb wayastacjiluunaka wayway ku degdegsanayaan bilcadaabi cadaabkiibay adigu markaa kugu degdegsanayaan kaa degdegsanayaan wa ina jahannama jahannamana lamuxiitatun midii hareereynayso dhinac walba kasoo gelaysa waaye bilkaafiriina gaalada yowma maalin bay hareereynaysaa lamuxiitatun taa lagu tacallujinayaa waa wasfi ileene yowma maalin bay hareereynaysaa jahanamo yaqshaahum uu daboolayo alcadaabu cadaabka min fowqihim xagga sare xaggeeda uu ka daboolayo xagga kore iyo wa min taxti arjulihim lugahooda hoostoodana uu ka daboolayo yacnii cadaabka uu ka halkaana uu kasoo daboolayo kaga imaanayo kor iyo hoos lahum min fawqihim dulalu min min annaari wa min taxtihim dulal korna marka gaballo iyo yacnii cadaab abaa kor ka saaran hoosna sidoo kalewa naar bay kaga jiraan lahum min jahannama mihaad jahannamo gogolay ku leeyihiin korkeedana wa min fawqihim hawaash oo xagga korena marka yacni busto jahanama busto u ah xagga hoosena gogol jahanama u ah xaalkaasay marka ku jirayaan wayaquulu wayaquulu llaahu alla wuxuu dhahayaa oo iyaga uu ku dhahayaa duuquu dhadhamiya maa waxay kuntum aada ahaydeen tacmaluuna inaad samaynayseen dhadhamiya yaa cibaadiya aladiina aamanuu ina ardii waasicatun fa iyaaya facbuduun yaa ayua yaa cibaadiya addoommahaygow aladiina kuwii aamanuu rumeeyow ina ardii dhulkayga waasicatun tu waasac ah weeyaan oo ballaaran fa iyaaya aniga keligay unfacbuduuni icaabuda keligay icaabuda kullu nafsin naf dhammaanteed daa'iqatu lmowti geeri midii dhadhaminaysa waaye huma markaa dabadeed ilaynaa annaga intii ka abaa turjacuuna la idin celinayaa marka qiyaamaha marka xagga alle loo celiyo say ahaanayaan waladiina kuwa aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha suusuuban lanubawi-annahum lawallaahi yanubawi-anna waan askuminaynaa oo askuminaynaa waanu dejinaynaa hum iyaga min aljannati jannada xaggeeda qurafan ayaan ka dejinaynaa qolal tajrii ayay qulqulayso ay dureereyso min taxtihaa hoosteeda al anhaaru webiyaale ay dureerayaan khaalidiina xaal ay yihiin kuwii waaraya fiihaa qolalkaa dhexdooda ku waaraya nicma waxaa nicmo lahaaday alla wanaagsanaa ajrulcaamiliina kuwa shaqeeyey ajrigooda fiicana dadkii shaqaystay adduunyada ku shaqaystay ajrigooda fiicnaan badana aladiina hum iyagu aladiina kuwii weeyaan sabaruu sabray wa calaa rabbihim rabbigooda korkiisana yatawakaluuna tala saaranayeen waayo kuwaas aayadahan marka yaa cibaadiya aladiina aamanuu ina ardii waasica waxay kusoo degtay baa la yihi ducafaau muslimiin maka dadkii markii hijrada la farad yeelay hijradu waa dhib badan tahay qofka dalkii uu ku dhashay meeshii uu ku dhashay dadkii uu yaqaanay gurigiisii ayaa waxaa la amray inuu iskaga tago ilaahay dartii inuu kaga baxo meel cusub ee uunan aqoonin dad ka aqoonin wax uu ka mudan doono uunan aqoonin shaqadeeda uusan aqoonin ayaa la yidhi aad arrintii marka dad bay dhib ku noqotay muslimiin ah makana joogay oo iyagu is yidhi haddaad madiine tagtaan yaa wax idin siinayo xaggeed wax ka helaysaan xoogaa arrinkaas baa shaydaanku ku keenay taas baa marka laga eriyayaa oo waxaa la leeyahay ilaahay wuxuu leeyahay dhulkan anaa iskale waana waasac meeshan aad ka tagto meeshan kaloo tegaysid yaaba laga yaabaa in noloshu ay kaaga furfurantaba dhulkan ilaahay baa iskale dadkan allah abuurtay adiga wixii lagu amro un sameey risqi iyana anaa yacni kafaalo qaaday meeshaas marka macnuhu waxaa weeyaan qofka inuunan marnaba uga tegin daacada alle rootigaad weynaysaa darteed inaan uga tegin ayb ilaahay marka rootigu meeshuu doono kusii karaan ayb meelo waxaa laga yaabaa aada rootiga looga raadinayo uu ka jiro shaqaduna ay ka jirto qofku inuusan dad inay ku baahan yihiin oo ay markaa yacni dad shaxaadayaan ay dad ku tuugsanayaan meel marka laysleeyahay war meeshani yacni inkaaranaa waxba ma leh laysleeyahayna qofku inuu intuu dhowr shaqo intuu ka sameeyey ilaahay cirka ugu ugeeyeyba marka risqiga ilaahay baa bixiyo gacmaha ilaahay uun xaggiisa in loo taagto wa marka macnuhu waxay tahay hijrada marmarsiyo idinka noqon mayso wax la-aanaa nugu dhacayso marnaba marmarsiyo ma noqonayso ayb haddii ay tahay dee baahi baa loo dhimana ama wax kalaa imaanayana dee naf kastaa dhimashadii waa dhadhaminayna yaa cibaadii yaa cibaadii addoommahaygow aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow addoomaha alla rumeeyow ina ardii dhulkayga waasicatun weeyaan mid waasaco ballaaran waayo dhulkaygii fa iyaaya aniga keligay facbuduuni i caabuda macnuhu meeshii aada igu caabudi weysaan oo la idiin diido inaad aniga i caabudaan meeshii la idinku ciriiriyo ka taga oo meel aada igu caabudi kartaan aada fa iyaaya facbuduunidaa sheegayso aayaddu marka inay hijrada kusoo degtay taasaa ku tusayso ayb marka dadku waktigan yacni cuntada iyo biilka iyo shaqada iyo aadaan ugu bakhiilsannahay oo qofkii haddii marka yacni la yidhaahdo war meeshan diinkaa kaaga hallaabayo iskaga tag ilmahaagiibaa diinka uga hallaabayaan ka tag adigiibaa diinka kaaga hallaabayaa ka tag ma yeelayan markiiba wuxuu sawiranayaa wuxuu leeyahay war xaggee wax laga keenaa shaqadii aaway marka middan hadda dee qur-aankuna uu ka waramayaa waxay tahay ninku meeshii uu ku dhashay ee uu yaqaanay baa ka tag la leeyahay meel adigoo nin weyn aada tagtay inaad ka tagtaa oo meeshii aada ku dhalatay aada tagtaa me maxay kaa dhibaysaa marka naam wax ay kaa dhibaysa male naam waa meeshii aada taqaanay oo aada wax kasa yacni kasabna aada ka heli kartid adigiina aada aqoon u leedahay oo taqaanid meeshaa marka qofku inuu yidhaahdo war maya meeshaas anigu waxba kama helaayo inuu istusaa shaydaan unbaa waxaa tusaya markaasaad arkaysaa ilmihii waa rafaadeen oo qaarkood waxaa weeyaan waxaa laga yaabaa de rabbi bayba ka shakisan yihiin ilxaad bay dhex galeen isagii maalin walbaa diintii baa nuqsaan ile dhul gaalou joogaa dhulka gaaladana diinkaa ku nuqsaamo kuma kor noqdo diin mar walbaa marka waxbuu ka tanaasulayaa marba qeyb buu xagga u tuurayaa marba qeyb buu tuurayaa isagii weynaabaaba khatar ku jiran ilmihii yaryaraa iyaga meeshaas ku barbaarayna warkoodaa marka la yidhaha war meeshan waa ujeedaa waxbaa kaaga hallaabay hadda isqabo intan kale bal badbaadiso adiga isbadbaadi wuxuu ku leeyahay maya shaqadii meeshaas shaqo maa jirto lama oga ama waxaa laga yaabaa in nabadgelya meeshii male adduunyadu hadda maxaa yacni nabadgelya marka la yidhaha waa iska nisbi nacam haddii maalin cabsi ay kusoo food saarto adigu ma haddaba maalin maalin walba hadda cabsi ma anaga ma miyaan haysatana maya inta ilaa manas yani inta ilaahay uu yacni ku siinayo adiga nicmo nabadeed uu kugu leeyahay jirkaaga caafinayo oo qalbigaagii markaa yacni aadaankaas intaad maqashaad ajiibtood salaadii jamaaco ku tukatid yani waxa kaaga khayr badani maxay tahay rootigaagana aada raadiso nacam sidii ilaahay kuu siiyaba ilaahay marka isagaa kafaalo qaaday wuu ku siinayaa aayadaha soo socdana way imaanayaan marka aayadahan macnahaasay ka waramayaan ayb iyadana waxaa kaloo dhib kale ah qofkii haddana inuu ku qanci waayo marka ilaahay xoolo badan dhulkiisii ku siiyo hadduu guryihii intuu gadgado kan gado kan beeciyo dhulkii gado ee uu yidhaahdo baddan gelaya nacam maxaad baddi u gelaysaa wax ka fiican nolol ka roonaan raadinayaa middan lagama yaabo marka wixii qarash galay hadduu meesha joogo si kasta uu yeelo ma isku keenaya nacam ilaa waxa meesha qorshe la degsadaa yaalleen nacam isagana dad buu u shaqeeyaa isagana biilkiisu iska helayaan waxaa laga yaabaa marka noloshii uu haystay iyo gurigii iyo dhulkii uu lahaay uu ku jirayna waa ka dhexbaxay meel fiicanna uma aadin diin xumana waa u dheeraanaysaa waxaas marka waxaa fiican qofku inuu intuu iska xay iska xiro ku qanco wixii ilaahay subxaanahu watacaala uu ku siiyo dhulkiisa yaa cibaadii addoommahaygow aladiina kuwii aamanuu rumeeyow ina ardii dhulkayga waasicatun tu waasica waay oo ballaaran fa iyaaya meeshii marka aad rabbi ku caabudi weysa aad ku caabudi kari weysaan yacni ka guura waay fa iyaaya aniga kaligay facbuduuni i caabuda kullu nafsin daa'iqatu lmowt kullu nafsin naf dhammaanteed daa'iqatu lmowti geeri midii dhadhaminaysa waay uma markaa dabadeed turjacuuna waa la idin celinayaa ilaynaa xaggeenaa la idin celinayaa wladiina kuwa aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyey asaalixaati acmaasha suusuuban lanubawi-annahum waan dejinaynaa oo dejinaynaa min aljannati jannadii ayaanu ka dejinaynaa xaggeeda gurafan qolal ayaan ka dejinaynaa jannada tajrii qolalka oo tajrii ay soconayso min taxtihaa hoosteeda lanhaaru webiyaalo khaalidiina xaalayihiin kuwii waarayo fiihaa jannadaa ku waaraya dhexdeeda ama qolalkaas nicma alla wanaag badanah ajrulcaamiliina kuwa shaqaystay ajrigooda wixii lagu abaalmariyey alla fiicnaan badana ee ninkii adduunyadii shaqeeyey janno lagu abaalmariyey abaalmarin fiican buu haystaa waa usluub madxi ah waay nicmo aladiina hum iyagu aladiina kuwii weeyaan sabaruu sabray wacalaa rabbihim rabbigoodna yatawakaluuna tala saaranayeen marka khayrka iyo jannada waxaa sabab loo waxaa lagu gaaraa oo ilaahay sabab dadka ugaga dhigaa sabar iyo tawakul ilaahayna in laysku halleeyo cid kale aan laysku hallaynin lana sabro oo daacada lagu sabro oo macaasida laga sabro oo waxyaabaha dhacaya ee qadaha iyo qadarka lagu sabro wakaayin min daabatin laa taxmilu risqaha allahu yarsuquhaa waiyaakum wahuwa samiicu lcaliim risqigii waa kan marka wakaayin badanaa min daabatin daabad badanaa tu dhulka ku kutubayso oo ku soconayso taas oo laa taxmilu aan xambaaraynin risqahaa risqigeeda aan xambaaraynin badanaa mid aan risqigeeda xambaaraynin macnaha maxaa laga wadaa wax dhulka ku soconayo oon risqigeeda aan qaadan karin badana oo meesha intuu ku cuno ka tago aan qaadan karin marka laba macnoba waa ku jiraa inay inta qaadato say meel u dhigata ma awoodo midda labaad waxay tahay waxna ma kaydsan karto adawaadkii iyo waxay wax ku kaydsan lahayd baa ka maqan badana oo allaahu alla yarsuquhaa uu arsuqayo badana iyadii waxba xeelad ba yacni wax badan ma haysato xoog ay wax ku qaada ma leh haddana ilaahay waa arsuqayaa subax walbay risqigeeday raadinaysaa waa soo helaysaa buulkeeday isaga soo laabanaysaa waa baxaysaa haddana waa soo cunaysaa wahaakada taas badana haddii marka ilaahay xayawaankaasa u taagta daran risqigiisa uu u diyaariyey ee bani aadam ilaahay maskax ku rakibay oo wax badan samaysan karo maxaad malaynayna waa u diyaariyey macnaha aayadda marka maahan waxba lama kaydsa kara in la dhahayo ma aha leanna nebigu waa kaydsa jiray wax sanad quudkiis ayuu reerihiisa u kaydin jiray oo meel u dhigi jiray wax waa la kaydsa karaa waa sabab marka yacni kaydku waa qorshe waana bannaan yahay haddana laakiin macnuhu waxay tahay middaas aan kaydsan aqooninba ilaahay baa arsuqay adigii waxbaad shaqaynaysaa waxbaad kaydinaysaa dee ilaahay miyounan ku arsuqaynin waka-ayin badanaa min daabatin daabad badanaa laa taxmilu daabadda oo laa taxmilu aan rari karin oon xambaaraynin risqaha risqigeeda aan xambaaraynin oo aanan yacni qaadi karin badanaa oo allaahu alla yarsuquhaa uu arsuqayo daabaddaasi allaahu allaa yarsuquhaa arsuqayo wa iyaakum idinkana allaa idin arsuqayo oo risqiga idiin hayo wa huwa alla asamiicu mid maqlid badan waaye alcaliimu cilmi badan oo ogaal badan waay ayb mid walbaa marka meeshiisiibuu risqigii ku siinayaa oo nebiguna waa ka yidhi haddaad ogtihiin sala allahu calayhi wasalam low annakum tatawakaluuna cala allahi haddaad ilaahay u tala saaran lahaydeen sida ay shimbiruhu rabbi u tala saartaan ilaahay waa idin arsuqi lahaa sida uu shimbiraha low annakum tatawakaluuna cala allahi xaqa tawakulihi larasaqakum kamaa yarsuqu طayru taqduu khimaasan wataruuxu bitaanan shimbiruhu waxay kallahayaan iyagoo bog laalan waxay soo noqonayaan iyagoo calool buuran oo soo dhergay meel ay berri risqigeedana meel kuma oga iyada waa iska imaanaysaa laakiin sababtii waa la imaanaya waa baxaysaa waa qaraab doonanaysaa waa shaqo tegaysaa risqi laakiin meel wax u dhigan oo meel u yaalla ma jiro idinku marka haddaad rabbi isku halay lahaydeen sida shimbirtaa ay iskugu halaynayso yani haddaad si dhaba rabbi isugu halayn lahaydeen shimbirtaasoo kale u idiin arsuqi lahaa wa huwa alla samiicu mid maqlid badan waa alcaliimu ogaal badan walain sa'altahum wala wallaahi in sa'altahum haddaad weydiisid ood su-aashid man yaa khalaqa abuuray asamaawaati samaawaat kumaa abuuray waalarda dhulka kumaa abuuray wasakhara sakhiray layliyey ashamsa qoraxdii iyo walqamara dayixi sakhiray layaquulunna waxay dhahayaan oo dhahayaan allaahu allah abuuray oo sakhiray fa annaa kayfa sidee baa yu'fakuuna loo iilayaa xaqa sidee looga iilayaa marka fa annaa yu'fakuun man macnaheedu waa maxay dhul iyo cir yaa abuuray qorax iyo dayax yaa sakhiray allay dhahayaan xaggee marka haddayba sidaa wax u og yihiin xaggee baa laga iilay oo xaqii loogaga leexiyey may caabudaan allahaas oo haddayba og yihiin khalqiga inuu keligiis leeyahay oo isaga keligii wax abuuray keligii wax maamulayo xaggee lagaga laga iilay oo xaqa looga leexinayaa may caabudaan allaha cirka iyo dhulka abuuray markaa tawxiid rububiyada inay garanayeen aayaddu waa tilmaamaysaa waxa lagu haystaana waxa ay tahay cibaado la-aanta war maxaa rabbi u caabudi la-dihiin rabbigaas aada og tihiin oo taqaanaan maxaa u caabudi la-dihiin fa annaa yu'fakuun allaahu alle yabsudu waa fidinayaa arrisqa risqigiibuu fidinayaa liman buu u fidinayaa yashaa-u ou doonayo min cibaadihi addoommadiisa xaal uu ka mid yahay wayaqdiru alla waa ciriirinayaa lahu yani wayaqdiru alla waa ciriirinayaa risqa risqigii buu ciriirinayaa lahu liman yashaau buu ku ciriirinayaa marka laba waayo qolana ilaahay waa u waasicinayaa ciddou doono ciddou doonana waa ku ciriirinayaa sidaas waa macno macno labaadna wayaqdiru lahu kii loo waasiciyey laftiisa ayaa damiirka loo celin karaa macnuhuna marka wuxuu noqonayaa haddii sidaa la yidhaahdo ilaahay ciddou doonou risqiga u waasicinayaa marku rabo isla kaa loo waasiciyeyna marku doono ilaahay waa ka ciriirinaya risqiga sidaana waa lagu macnaya ama lahuda in loo celiyo liman yashaa oo jinsiga laga wado labadooda inay isku mid yihiin qasab maaha kanna waa loo waasicinaya kanna waa laga ciriirinaya ayb in allaha alle bikulli shayin shay dhammaantii caliimun midkii ku ogaal badan waay oo og walain sa'altahum haddaad su-aashid man kumaa nazala soo daadejiyey min asamaa'i samada xaggeeda yaa kasoo dejiyay maa-an biyo fa axyaa nooleeyey bihi bilmaa-i biyaha sababkooda al-arda dhulka ku nooleeyey min bacdi mowtihaa dhimashadeeda ka gadaale markay dhulku abaaraystay ka gadaale waa kuma kaasi layaquulunna waxay dhahayaan oo dhahayaan allaahu allah weeyaan ka sidaa sameeyey qul waxaa tira alxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi allay usugnaatay marka allah mahadleh xujadii marka de waa laga helayoo marka de rabbibuu kuma u mahadnoqayaa mar haddii iyaga afkoodu ay ka timid samada yaa roobka ka keenay alle dhulkan yaa nooleeyey oo cagaarka ka dhigay alle markaa de waxay allaha u caabudi waayeen eedadarro iyaga ku jirta qul waxaa tira alxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi allay usugnaatay inuu sidaa sameeye ka sidaa yeelay inuu isaga yahay buu alla ku mahadsan yahay bal ee aktaruhum badankood laa yacqiluuna garan maayaano caqli ma leh wamaa haadihi alxayaatu dunyaa ilaa lahwun walacib wamaa haadihi tan ma ahaanin tanday alxayaatu nolosha ah addunyaa dhow ilaa lahwun lahwi maahe wax kale ma aha yacnii wax lagu daaho ama wax layskaga raaxo maahe wax kale ma aho lahwigu raaxadana waa lagu tilmaamaa iyo walacibun dheeldheel maahay wax kale maaha noloshan adduunyada wa ina addaara daartii alaakhirata daartiiday alaakhirata dambe lahiya iyadu ayaa lahiya iyadu alxayawaanu noloshii waaye iyadii baa nolosha dhabta ah iyada waaye lahiya alxayawaanu lahiya alxayaatu waaye nolol iyada waaye nolol waa midda aakhiro alxayawaan marka sidaa laleeyahy marka waa masder macnuhuna marka inda cinda alkhaliil wasiibaweyhi waa masdaru xayiya xayiya waa noolaaday waay xayiya xayawaanan nolol waay marka noloshaasi marka macnaheedu marka lahiya alxayawaanu noloshii dhabta ahayd waayo waa daarta aakhira waay maadaama aynan dhammaanaynin low kaanuu hadday ahaan lahaayeen yaclamuuna inay wax og yihiin o ay garanayaan ayb wamaa haadihi tan ma ahaanin tan day alxayaatu nolosha ah addunyaa dhow ilaa lahwun lahwi maaha wax kale maaha wax lagu raaxaysto oo sare la dhiso ilmo la yacnii lahe la helo haween la guursado waa lah waa istimtaac iyo raaxo maaha wax kale maaha walacibun iyo dheel dheel maahane wax kale maaha waina daara daartii alaakhirata dambe lahiya iyada ayaa alxayawaanu nolosha ah nolol dhab ah iyada ayaa ah daarta aakhira ayaa marka u saaxiiba iyada ayaa ah low kaanuu hadday ahaan lahaayeen yaclamuuna inay wax garanayaan fa idaa rakibuu fi lfulki fa idaa haddii rakibuu ay fuulaan fi lfulki doonidii hadday fuulaan dhexdeeda ay koraan wakhaafuu markaa ay ka cabsadaan alqaraqa maashood inay haftaan oo biyihii ku haftaan ay ka baqaan dacawu llaaha allay baryaan mkhlisiina xaal ay yihiin iyagoo u baraxtiraya lahu lilaahi alleh addiina baryada iyagoo baryada ilaahay u khalisayo u gooni yeelayo ayay rabbi baryayaan falamaa markii najaahum alla uu koriyey ila lberi beriga markuu usoo koriyo uu usoo badbaadiyo idaa hum waabi iyaga oo yushrikuuna shirki la imaanayo ilaahay geyrkii la baryayo ayb liyakfuruu bimaa aataynaahum liyakfuruu ha kufriyeen iska kufriya bimaa aataynaahum bimaa kii ha ku kufriyeen aataynaahum aanu siinay waliyatamatacuu ha raaxaysteen fa sawfa mar dambe yaclamuuna ogaan doonaane ayb fa idaa haddii rakibuu ay fuulaan filfulki doonidii dhexdeeda hadday koraan wakhaafu lgaraqa inay maashoodaanna ay ka baqaan dacawullaaha allay tuugaan mukhlisiina xaal ay yihiin iyagoo u khaalis yeelayo u baraxtirayo lahu lilaahi alle addiina baryada marka ilaahu ilaahu ilaahu bay dhahayaan nimankani marka maahan waxaa haysta jahli marka ee iyagaan rabin xagga alle usoo jeedin ee markani marka ma dhici kartaa inay been ka wadaan maya qofkani muxuu been sheegaaba xaalad adag buu ku jiraa nin duufaan ku kacday oo doonidu ay xagga iyo xagga ula gebi dhacleynayso inuu yacni been sheego markaasi suuragal maba ahanin qaar baa waxay leeyihiin rabbi gaalada rabbi maba maba aqooninba ee aayadahan see la yeelayaa waxay leeyihiin aayadahan waxaa laga wadaa waxaan ilaahay bay baryayaan ilaahu ilaahu beenna waayo waxaasi naam been bayba ka tahay ee waqtigaasi waqti uu been shee been waqtigeedba maba ahanin naam ilaahayna waa been ma uunan dhihin bal wuxuu ab wuxuu ka tilmaamay mukhlisiina lahu ddiina iyaga oo u baraxtirayo ducada alle falamaa markii najaahum uu koriyo ila alberi beriga markuu usoo koriyo oo uu dhibaatadii ka saaro idaahum waab iyaga oo yushrikuuna ilaahay wixiisa wax ugu daraya keyrkiisa kuwaan hadda marka haddaad u fiirsataan mushrikiintan qur-aanku ka waramayo dhibaatada markay badda saaran yihiin ducada ilaahay bay u gaar yeeli jireen banaanka markay yimaadaan barwaaqaday ilaahay shirki ugu samey jireen so dhib maahan marka qof islaam ayaan ahay ku leh oo islaamaan ahay ku dhahayo oo yacnii haddana marka jahliga ka gaaray abaar iyo aaranba ilaahay keyrkii un ku tacalluqsan oo dadka waxaad arkaysaa qaarkood markay dhibaato ku dhacdo ilaahay maba u yeeranayaba isagoo dhibaato ku jiro awowgiisa u yeeranaya awowgow awowgay hebelow ama wuxuu u yeeranayaa yaa sheekh fulanow buu dhahayaa naa sheekh fulanow qabo hebelow joogso kanow yeel ayuu dhahayaa waa markuu dhibaatada ku jiro mushrikiin alcarab waa kuwaanaa dhib markay galaan mukhlisiina lahu diina ilaahay baa dhahaya naa haddii marka adiga badda markaad ku maashooto yaa fulaan yaa fulaan aada tiraahdid ilaahay aada ka tagto waadba kasii liidanaysaa sooma xagga fahamka falamaa markii najaahum ila lbari idaa hum yushrikuuna liyakfuruu laamka laamulamri baan ka dhigaynaa liyakfuruu yacni ha ha kufriyeen ha ku kufriyeen bimaa kii aataynaahum aanu siinay ha ku kufriyeen waliyatamatacuu ha iska raaxaysteen ha diideen ha iska raaxaysteen fa sawfa mar dambe yaclamuuna garan doonaan awalam yarow miyaynan arkin miyaynan u jeedin annaa anagu jacalnaa inaan u yeelnay lahum iyaga xaraman xaram inaan u yeelnay xaramka oo aaminan wax nabadgelinayo lagu nabadgalo wa yutakhadafu waa la dafdafayaa annaasu dadkii baa la dafayaa la boobayaa min xawlihim dhinacyadoodaa laga boobayaa dadka oo laga dafayaa kufaaru quraysh baa marka hadda nicmo gaar iyaga ay ku yihiin baa lagu sheeganayaa waxaa la leeyahay carabta kale waa isdhici jirtay waa isboobi jireen iyagana marka waxaa lagu dhaafi jiray xaramka oo waxaa la dhihi jiray xaramka dadkii xaramka waaye qof boobi jiray ma jirin iyagii marka laguma dhicin marka amni iyo nabadgeliyo ayay ku jireen xaramkana waa ku nabadgalsanaayeen banaanka markay u baxaanna iyaga waxaa la dhihi jiray dadkii xaramka waaye ah layska dhaafo xoolahooda u nabadgeli jiray nafsadooda u nabadgeli jirtay war idinkiibayba ahaydba inaad rabbi u shukrisaan ood caabudaane xaalkiinu waa sidee baa ilaahay leeyahay awalam yarow miyaynan arkaynin oynan u jeedin annaa anagu jacalnaa inaan ka yeelnay beladahum beledkoodii ama lahum iyaga aanu u yeelnay xaraman xaram xaramka oo aaminan yacnii aamin ah isaga lagu nabadgalo ama nabadgelinayaba wayutakhadafu waa la dafdafayaa annaasu dadkii min xawlihim dhinacyadooda dadka laga dafdafayaa waa la dhacayaa waa la boobayaa iyagiina ma la boobaayo afa bilbaatili baatilkii miyay yu'minuuna rumaynayaan waa yaabe shirki miyay rumaynayaan wa binicmati illaahi ilaahay nicmadiisana yakfuruuna waa ku kufrinayaan miyahan nicmadii rabbi miyay ku kufrinayaan baatilna ma rumaynayaan waman yaa adlamu ka dulmi badan miman axad yaa ka dulmi badan wax ka dulmi badan maba lehe iftaraa abuurtay cala llaahi alla korkiisa kadiban been ku abuurtay ow amase kadaba beeniyey bilxaqi xaqii beeniyey lamaa markii jaa-ahu uu u yimid xaqii beeniyey alaysa miyownan ahayn fii jahanama jahanamo dhexdeeda mathwan meel lagu nagaado lilkaafiriina gaalada miyaynan u ahayn jahanamo dhexdeeda meel lagu nagaado miyaanay gaaladii u ahayn yacnii jahanamo sow kuma filno waay iyaga waa ku filan tahay cadaab kale loogagama ceel qabo waaladiina kuwii jaahaduu jihaaday fiinaa inaga diinkeenna iyo dyacni diinkeenna u nusrayntiisa ayb oo nafsadoodii la jihaadtamay oo yacnii acdaa-doodii la jihaadtamo innaga darteen iyo diinkeenna u gargaarkiisa lanahdiyannahum hanuuninee oo hanuuninee subulanaa jidadkeenna ku hanuuninee wa ina allaaha alleh lamaca almuxsiniina muxsiniinta macooda ayuu ahaaday ayb istifhaamka marka aayadda hore ku jira waa istifhaamun bimacna taqriir macnaahu marka waxay tahay amaa lihada alkaafiri almukadibi ma'wan fii jahannam gaalkan beena wax beeninayo jahanamo miyaynan meeluu ku u dunmo oo uu ku nagaado aanay ugu filnayn waaladiina kuwii jaahaduu fiinaa annaga darteenna kuwa nafsadooda ula jihaadtamay oo mujaahadatu nafsi la yimid mujaahadaduna hadda qofka waxyaabaha uu naftiisa kula jihaadtamayo waa in tawxiidka iyo sunnada uu naftiisa ku ilaaliyo oo uu markaa kula dagaalamo oo nafsadiisa uu ku xakameeyo ikhlaaska iyo mutaabacada rasuulka sala allahu calayhi wasalam sidaa hadduu yeelo marka kuwaa lanahdiyannahum hanuuninee oo hanuuninee subulanaa jidadkeenna ku hanuuninee wa ina allaha allana lamaca almuxsiniina kuwa muxsiniinta macooda ayuu ahaaday fudayl bnu ciyaad iyo siyaabo badan bay u fasireen aayaddan oo dalabulcilmigii qaar baa ku fasiray qaar baa asabru calaa daacaad ku fasiray xasanulbasri jihaadkiibuu ku fasirayo xasanulbasri wuxuu yihi afdalu ljihaadi mukhaalafatu lhawaa jihaad waxaa ugu fadli badan qofka inuu hawadiisa la dagaalamo waxyaabaha faraha badan baa aayadaha lagu kala fasiray iyo huquurta iyo dadka ku jira oo cadowga ku aadan iyo kuwayaalkaas dhaan aayadda way soo wadagelayaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed